You're with SBS Radio.
wasiir kusoo dhawow idaacadda s b s laanteed afka soomaaliga ee australia n waxaad marka hore aad warbixin kooban naga siisaa hadalkan social mediaha sida weyn u galay ee ah in qandaraas weyn aad siisay n qof ka mid a qaraabadaada xilli aad booqanaysay gaarisa maxaa ka jira arrintaas Ah, ibrahim aad baan kuu salaamay adiga iyo s b s eh, radio iyo dhammaan eh, intaadna dhegeysanayso reer australia iyo caalamka inta naga dhegeysanayso dhammaan labo su-aashan waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah maalmahan ee social media iyo laisla dhex marayay Eh, mar aan tegey magaalada garis oo xaflad aan tegey dad badan oo soomaaliyeed ay fadhiyaan eh, dad badan isugu yimaadeen ayaa waxaa ka hadlay wiil lagu soo dhaweeyey dadka meesha joogay ka mid ahaa isaga oo wiilkaasi isla eh, wasiirku taageerayaal ha ka hela halkan oo qiyaasaya in eh, loob aan u tartami doono meel ama xil u sharaxan ay iska qiyaasayay ayaa intuu halkaasi istaagay ayaa wuxuu yiri eh, wasiirku wuxuu isiiyey kontraada ugu weyn ee Kenya Airways ayuu Soomaaliya iga siiyey Em, arrintaas aniga wax weyn uma qaadanin xilligaas sababtoo ah kow eh, qandaraaska Kenya Airways ma bixino annaga dowladda Soomaaliya ma bixino labo qandaraaskaasi qofna lama siinin inta aan ogaa Kenya Airways agent kuma lahayn Soomaaliya oo lama bixin saddex ninkaasi qandaraas weligay igama uusan soo raadsanin qandaraaska ay bixisay kenya airways ee agentiga looga noqonayo kenya loo eh, eh, soomaaliya mas-uulka looga noqonayo innaga dowlad ahaan awoodna uma lihin shaqana kuma lihin ilaa ay haddana dowladda kenya qof ay siisay inuu jiro ma filayo ethiopian airlines way samaysay qof bay siisay iyaga ayaana eh, la soo heshiiyey iyaga ayaa keensaday innaga dowladda soomaaliya ahaan haba yaraatee wax rool ah oon ku leenahay arrintaas ma jiro waxaa kaloo xaqiijinaya qandaraaskaas iska daayay labadii sano in soomaaliya hadda aan wasiirka ka ahaa mid kale hataa ma aanan bixinin weligey process la mara ayaa jiro dowladeed ayaa jiro processkaas ayaa kontraatyada oo dhan lagu bixiyaa si sharci ah baa la maraa wasiirku rool uu ku leeyahay haba yaraatee ma leh aniga midda kale waxyaabaha aan ku mashquulo kumaba jiraba qandaraas bixin waxa aan ku mashquula aniga in aan qabto shaqooyinka kale ee la iigmaday wixii lacag iyo waxaas iyo ku saabsan oo dhan eh, runtii ma soo dhexgalo qandaraasyo bixintooda iyo waxaas waxaana sida wasiirka gaadiidka kenya uu u caddeeyey aan mar labaad u cadeynaya inaanan kontraadaasi jirin wiilkaa dhallinyarada ahaa islahaa wax wanaagsan u sameeya wasiirka hadalkiisi si xun loo soo qaatay eh, joornaalada kenya lagu soo qoray wasiirka kenya inuu ka hadlo inay intaa gaarayso oo dhan aniga runtii maba filaynin laakiin soomaaliya waxaa jooga eh, dad xumaanta un ka shaqeeya wanaagga aanan ka shaqaynin oo arrintaasi runtii aada uga faa'iidaystay laakiin de waxaan nahay qof ishuba og inuusan musuq maasuq iyo waxaas iyo lug ku lahayn kuna lahaan doonin baahi aan musuq maasuq u galana eh, qofay haysaa runtii miihi sumcadda aan soomaaliya ku leeyahay dadkayga aan ku leeyahay shaqada wanaagsan aan qaranka u hayo keliya dad raba inay uga faa'iidaystaan ama kursi raadsanaya ama lacag raadsanaya ama raba aniga inay magacayga xumeeyaan oo keliya ayaa waxaasi ka shaqeeyay wax weynna runtii aniga ilaa ay hadda uma arka sababta oo qandaraasyadaas ma bixino Wa- kan wa- iska daaya mid kalena hore uma bixin xilliga wiilkaas dhallinyarada ah ee uu hadalkaasi halkaas ka jeediyey een, oo boqolaalka qofna ay fadhiday hoolka adigu qudhaada waad fadhiday waadna dhegaysanaysay waxa uu sheegayay maxaa markaas uga hadli weysay dadka halka- halkaasi fadhiyase sow uma qaadan karaan in waxa uu sheegay wiilka ay sax tahay haa way way u qaadan kareen dadkaasi anigana meesha waan fadhiyey xilligaasna xilli runtii waxay ahayd oo kulul oo aan anigana isma lahayn waxaani wax weyn weeyaan waxaan islahaa wiilka dhallinyarada ahee hadlay ha ka daba hadlin maadaama waxa la sheegayba aynan run ahayn hadday run ahaan lahayd oo kale isla markii waan ka jawaabi lahaayo Waan waxbaan ka gartay.
dhihi lahaa laakiin maadaama aynan run ahayn waxaan siri looma baahna in ah, in in laga jawaabo waa tahay wasiir waa mahadsan tahay waxaan aragnay een, qoraal ka soo baxay xafiiska wasiirka gaadiidka dowladda kenya ee uu ku beeninayo arrintan islamarkaana waxa uu sheegay wasiirku inay xayeysiiyeen een, inay u baahan yihiin een, qof wakiil uga noqdo shirikadooda kenya airways ee soomaaliya islamarkaana eh, wasaaradda gaadiidka soomaaliya aanan wax shuqala ku lahayn arrintaas intaasaa uga haraya waxaan kaloo rabaa inaan ku weydiiyo waxaa jirta baryahan iyana een, gawaari la sheegay inay ku xayiran yihiin dekedda eh, muqdisho Eh, arrinta iyadu maxaa kala socotaa Em, ibraahim waad mahadsanta walaal Eh, gawaari kuma xayirna dekedda muqdisho hal gaari kuma xayirna waxaa jira xilli ay baabuurta isu soo gaareen innaga oo materialki oo taargada lagu sameynaya qaar ka mid ah ay naga yara daaheen isla markiina waan xalinay alxamdulilah shaqadana si aad iyo aad u wanaagsanayay hadda inoogu socotaa alxamdulilah waxaan rabaa keliya inaan ibraahim halmar ka daba tago qandaraaska wasiirku wuxuu sheegay in qandaraaska lagu bixinayo shirkadda kenya airways ay bixinayso wakiilka looga noqonayo soomaaliya inuu furan yahay taas waxay ceeb ku tahay dadkii ama lacagta ku bixiyey ama qoladii soo daysay informationkaas sheegaya inaan in maxaa la yidhahdaa aan waxaasi bixinay soomaaliya ay ku guulaysatay in hawadii ay dib ugu soo celiso dalka soomaaliya ee kenya muddada dhowr iyo labaatanka sano laga xukumayey sidoo kalena in shirkado badan ay kusoo dhiiradeen oo duulimaadyo toos ah magaalada muqdisho laga fuliyo waxaan weli la soconaa laakiin in elboorada gobolada qaar aanan weli agabkii loogu talagala oolin arrintaa iyadu maxaa idinkaga qorshaysan
ibrahim walaal gobollo waxaa nooga qorshaysan sideed airport oo gobolada ku yaala in la horumarinayo projectigoodina uu haddaba socdo waxaa jira qalab kale oo lagu hagayo diyaaradaha oo hadda inoo diyaar ah oo maalmaha soo socda aan gaarsiin doona insha allah tacaala meelo kale oo ka mid ah waddanka gudihiisa waxaa ka mid ah in aan eerboorada dhan ee soomaaliya aan hadda ku tala jirnay inaan aan amnigooda aan horumarin ku samayn doona hadduu ilaahay ka raali noqdo amniga rakaabka aviation securitygooda inaan kor usoo qaadayno hadduu ilaahay ka raali noqdo ayaan hadda aada ugu howlannahay iyo kuwo kale oo badan waa sax arrintii soo celinta hawada iyo airboorka oo muddo shaqeynayo laakiin waxyaabo kale oo ayagana sidaas oo kale muhiim u ah oo waxaa jira aan labadii sano ee lasoo dhaafay aan aan kasoo shaqeynay oo miro dhalay oo dadka badina ay ogyihiin qaarna aynan ogeen waxaa ka mid ah dowlad wanaagga runtii aan ka keenay structureka wasaaradda aan ka keenay shaqada sida ay u kala socoto ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah inaan lacagtii soomaaliya ee qaadaysay hay-adaha kale ay noo qabanayeen oo dhan inay dowladda kusoo wareegtay in hay-adda ay kaawa oo lacagtii ay noo qabanayso oo dhan ay soomaaliya dakhligeeda soo gelayso muddo dhowr iyo labaatanki sano lacagihii naga maqnaayo o dhan marka waxqabadka wasaaradda way caddahay sida uu agaasimahayga dhowr jeer ka hadlay taas ayaa keenaysa in miidiyaha dhowr jeer inta xumaan doonka ah dowladda nacab inay mar kasta wax soo dhidhigaan mudane wasiir ugu dambeyn haddii aan ku weydiiyo ifafaalo ayaa muuqda oo ah inaad u tartamayso xilka madaxtinimo ee jubbaland welina ismaadan soo shaacin adigu ma ka mid taha musharaxiinta tartamaya bisha agosto soo aadan
ibrahim horta bisha agost wakti dheer baa laga joogaa murashaxiintuna qaarna way soo sharxeen qaarna way way iman doonaa anigana reer jubbaland ayaanahay kasoo jeedaa meesha ayaana salahaan kasoo jeedaa qof soomaaliyeed oo xilkaa u qalma aqoonteeda iyo kartideeda leelahna waan ahay runtii hadda maanta ma ku dhihi karayo waan taagnahay waktigeeda ayaa inoo iman doona insha allahu tacaala
sbs.com.au